asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta een dhinacyaha badan kaga eegno hadday tahay bogcad ama ay tahay jimbac ama ay tahay barbar ama ay tahay dhabar ama ay tahay dhinac dhig iyo foolka hore ee muuqaalka qofka intaasoo qaybood ayay xubintani kolba dhinac ka eegtaa waa xubinta mar kuu tilmaantaa dudumo marna kuu tilmaantaa dayuurad marna kuu tilmaantaa dayax marna kuu tilmaantaa deegaan waana xubinta mar kuu tilmaanta daaqsin marna kuu tilmaanta degmo marna kuu tilmaantaa dabaqyo iyo haddii ilaahay idmahayo sawaariikh nooca baalasha leh waana xubinteenna murtada maanta ee aan dhihi karno waa mid raggii fakariyu ay ahaayeen kuwa tiknolojiyadda ka madran laakiin tilmaamaha ka dhisan xubinteennan maantana sheekooyinkaas iyagaa ayaynu qayb ka mida ku soo qaadan doonaa haddii rabbi idmo middeennan maanta aan ku soo qaadanaynana waxaa weeye waxaa la yidhi hooyo ayaa aragtay inanteedii oo malaha ay ku taqaanay dhaquulnimo taasoo ay dhaquulnimadu tahay horta dhaquul erayga dhaquulaa waxa uu yahay waa bakhayl waa dhaquul dhaquul baa la dhahay quduuc baa kasii hooseeyo hoogiyaba oo mid naftiisana aan u roonayn dadna aan waxba u taagaynin ah waa dhaquul iyo quduuc bakhaylka caadigaa la wadwadan karo waa dhaquul marka haddii ebaidmahayo gabadheeda dhaquulnimo ku taqaanay ama ay ku taqaanay bahashaas bakhaylnimada loo yaqaano ayay aragtay oo gabadhu intay wax weydiisatay jidhka isgashatay gabadhiina wixii u diiday kolkay gabadhii aragtay wixii u diiday hooyadu dee hooyo waad garanaysaayo waa hab layliyan waana habar oo dee iyadu waa macallinkii ilmaha adigu haddaad soddon jir tahay ama konton jir tahay dee hooyadaa waa hooyada iyada unbaa hooyo kuwa iyadaana habar ku aho kusoo ababisay iyada unbaadna ka dambaynaysaa waana masale sharci ah dhaqan ahaanna aynu toos ugu maaragtay faylsannahay innaga lafteena xubintan marka waxay ka hadlaysaa gabadhii markay gabadhii kale waxu diiday gabadhii bay soo celisay kaale hoyay tidhi wixii gabadhi rabtay siisay markay gabadhii ka tagtay yay gabadheedii la hadashay oo ula hadashay si deggan dareen leh qiimaysan hiilo leh xusuus leh raajicin leh ee xigmadaysanna waxay ku tidhi hooyo mid ma og tahay heblaaye markaasay tidhi haye waxaa la yidhi hooyo waxaa la yidhi hooyo qofka maanta kuu baahan berri baad u baahtaa qofka maanta kuu baahan adna berri baad u baahataaye ha ka baaqsan waxtar ha ka baaqsan waxtaaro ayuu ku tidhi waxay tidhi hooyo waxaa la yidhi qofka maanta kuu baahan adna berri baad u baahataaye ha ka baaqsane waxtar ha ka baaqsane waxtar ama waxtaaro ayay si waane leh oo dareen leh oo weliba xusuus damba leh oo nabsikadiisi leh ayay oogu sheegtay intaas hadalkaasoo ah hadal innagana ina deeqay gabadhii loo sheegayna dee iyadii allaheed aan dhihi karno waxay ka hafsatay wax dhadhan iyo dareen le maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta haddii rabbi idmo waxaa la yidhi ladnaanbaa laxlagaaxsho leh ladnaanbaa laxlagaaxsho leh waa mahmaah ka mid ah mahmaayaha dhaqankeenni saxda ahaa inoo muujinaya